wasiirka dhalinyarada xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed bare maxamuud oo hadal ka jeedinayay gunaanudka shirweynaha qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed ayaa sheegay in la dhisi doono golaha dhalinyarada qaranka golaha dhalinyarada qaranka ayaa dhismihiisa laga soo bilaabi doonaa heer degmo heer gobol heer maamul goboleed ilaa heer qaran wasiirka dhalinyarada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya maxamed bare maxamuud ayaa sharaxaya qaab dhismeedka golaha dhalinyarada qaranka waxaan ka soo bilaabi doonaa qaab hoose waxaan ka soo bilaabeynaa deegaan degmo gobol state heer federaal hadduu ilaahay raado waxaan ilaawi doonaa iyadana aan u samayn doonaa golaha uu ka koobnaan doono haddaan tacriif yar idinka siiyo hadduu ilaahay yidhaahdo deegaanada dhalinyarada ku nool way isu imaan doonaan waxay dooran doonaan boorka deegaanka ka kooban shan xubnood guddoomiye guddoomiye ku-xigeen xogeeyo guud xubinta u tartamaysa ama xubin specific u ah gabdhaha iyo xubin specific u ah dadka baahiya gaarka qaba shantaas xubin markay deegaanka iska soo doortaan haddana tusaale degmadii hadday ka kooban tahay afar deegaan afarta deegaana min shan xubnood labaatankaas xubnood waxay dooran doonaan boorka degmada oo ka kooban shan xubnood kadib haddana degmooyinka gobolkii hadduu ka kooban yahay sideed degmo ama toban ama dhowr iyo toban degmo boorarkooda min shanta isku taga waxay dooran doonaan boorka gobolka haddana gobolladoo isu taga waxay dooran doonaan boorka stateka boorarka stateka oo min shanta xubnood oo isku yimaado shanta state iyo gobolka banaadir lixdaas oo isku tagana waxay dooran doonaan boorka sare ee golaha dhalinyarada qaranka soomaaliyeed oo ka kooban mar waliba waxaa masti ah shanta xubnood idiin sheeg guddoomiye ku-xigeen xubinta xogeeyo guud xubin gaar waa gabdhaha iyo dadka baahiyaha gaarka qaba waxaa mar kale marka idiin sheega markaan dhahno gabdhaha iyo baahiyaha gaarka xubintaasaa gaar u ah markii la dhaho maahane waxay u furan haddana inay u tartamaan xubnaha kale tusaale guddoomiye ku-xigeen xogeeyo guud labadaas xubnood lama taabtaan waayo meelay u taalaa haddana waxaa u furan inay u tartamaan guddoomiye waa u tartami kartaa gabadha waa meel kas hadday tahay deegaan guddoomiye deegaan guddoomiye degmo guddoomiye gobol guddoomiye golaha qaranka inta waa u tartami kartaa guddoomiye state waa u tartami kartaa haddii saas oo kale dadka baahiyaha gaarka qaban wiili gabar ayaguna saas oo kale waa u tartami doonaan doorasho xor iyo xalaal waay sidoo kale insha allah waxaan rajaynaynaa waxaan u samaynaynaa hadda gacanta lagu haya wasaaraddu gacanta ku haysa habraaci lagu maamuli lahaa ama ay ku wada shaqayn lahaayeen wasaaradda markii saas loo sameeyo waxaa laga yaaba xoogaa haddii inta laiska sameeyo hadda maga doorasho waa la samayn karaa inta lasoo figsid garee habraac haddaan loo samayn hadhow waxaa laga yaabaa wareer badan in qaabka shaqada iyo ani waa lay doortay intay ka dhacday hadhow wada shaqaynta inay xumaato wasiiradii stateka ama wasaaraddii federaalka iyo hadhow wada shaqaynta marka waxaan rabnaa si qurux badan ay ku wada shaqaynayaan dhalinyarada iyo wasaaradda mar walba waxaan rabnaa dhalinyaradu inay ayagu maamulkooda iyo howlooda iyo shuugooda soo xalistaan kadibna wasaaraddu ay kaafar u noqotay u qarayminto mar walba waxaa masti ah wada shaqayn in la samo haddii wada shaqayn aynan imaanin ma suuragalayso waxyaalaha ama ajandayaasha hor yaala wasaaradaha ma fuli karaan haddaynan dhalinyaradu la shaqaynayn